taqdiimu اlistinaa'i istinaahi oo la horreysiiyo cala almustahnaa minhu mustahnaa minhugii istinaa halkani waxa weeyaan aadaada nafteedii maaha mustanihii buu u wada oo waa wixii lasoo reebayey inuu kaba horeeyo mustahnaa minhugii uu kaba horeeyaa taasna way bannaan tahay kolleyna waaba dee naxwada iyo waaba dee meelahan iyo ama meelaha saa uga sii badnaay amhiladooda de ay soo noqliyaanoo waa iskaba macruufe waxa weeye uun waxaa suurta horta dee asalka kalaamku yahay in la sheego horta mustanihii mustataaminugii la sheego adaadii lagu xigsiiyo markaasna mustanihii la sheego taasi waa wax bannaan iyadoon mustataaminugii la sheegin waxa weeyaan haddii dee mustanahii la sheego dabadeedna dee mustanihina adaadii baa raacaysa oo taasi ay ka horeeyaan mustataaminowga dhib ma laha way iska ansaxaysaa waa wax bannaan qaradkii istisnaa loolaba imanayey iyo xukunkan halkan uu inoogu leeyahay dee inuu mukhasis yahay ana taasi waxba uma dhimayso taaba weeyaan umaliya ilaa madhaba alxaqi madhabu ninkii lagaba soo naqliyay shacirkaasoo kale walaag dee waxay ahayd kalaamka asalkiisu wamaaliya madhabun ilaa madhab alxaq oo kale wuxuu horreysiiya ama shicir ha ku kalifa ama waxyaalo kaleba ee waa tan hilaadii iyo adigu mustanihii buu horreysiiyey oo mustanaa minhugiina waa dambeeyaa taas waa wax luqa ahaan ama dee marka la eego usluub ahaan iyo isticmaal ahaan bannaan waxaan imika aan halkan baxsinayno ee jaanibkii usuul ah ee inuu mukhasis yahay istisnahani uu yahayna taasi wax alla waxay u dhimaystaa ma jirto kalaamka sixadiisiina waa kala horraysiin la kala horraysiiyan waxay ahayd inuu dambeeyo uun la horraysiiye wax dhibay leedahay ma jirto taasna way bannaantuu leeyahy wayajuusu waxa bannaan taqdiimu listithnaa'i macnaa ay lmustathnaa weeye mustathnihii oo la horraysiiyo adaadii la socoto cala almustathnaa minhu mustathnaa minhugii laga horraysiiyo macnaa kalaamkiun baa kala horreeyey ee wax kale maaha wayajuusu waxaa kaloo bannaan alistithnaau soo reebitaan wax la soo reebo min aljinsi jinsigiisii laga soo reebaa waa bannaan yahay wa min hayrihi waxaan jinsigiisii ahayn in laga soo reebona waa bannaan yahay bal taasna waxa weeyaan un waa halkan istinaa waa kuwan dee sida kutubta naxwada oo kale mid mutasil iyo mid munqadica iyagu u qaybiyaba mutasilkii waxa weeye waa markan waxaan la soo reebayo iyo wixii laga soo reebayey isku jinsi ayiin ama ay isku nooc yihiin istitnaatee mutasil buu noqon oo dee waana sida asal u ah istitna taasun baaba asal u ah oo kaas baana dee kaa isagu kollay kii asalka ah ee halkan asalka u ahaa oo haddii la yidhaaho qaama talaamiida ilaa waaxidan ama ilaa fulaanan waxa weeye dee mustanihii oo fulaani wuxun buu kaba mid yahay talaamiidaasun buu kaba mid yahay ama jinsigoodii buu yahay markaa kaasi waa shaygii asalkaba ahaa kaasi ama suurada kale barhkoodna ay hadal kaba keenaan laakiin marka la eego dee isagoo soo noqnoqday oo hadday nusuusta ha noqotay iyo hadday kalaamkii carabeedba haba noqotay kuba soo noqnoqday taa ay uba sugaan culimmada intooda badan halkana xanaabilada khilaafkoodun baaba jira waxa weeye haddii mustatnahan waa waxaan la soo reebay aanu la jinsi ahayn waxaa laga soo reebayo kalaamkii kalaam ictibaar lou noqon taas dee iyagu waxaaba dhici karta kutubtii naxwada xaku meeshaa kaba ratima kalaam si ama icraabtii ama taasun bay kaba hadlayeenoo xuku meelahan kaba ratima kamay hadlaynoo dee waxa weeyaan waaba kan kolkol iyagoo dad sheegay ama qaama naasu ilaa ximaaran oo kale ama kharaja naasu ilaa ximaaran waa tii misaalle ay laba iman jireen halkan oo kale dee taas wax inoogu jira oo inooga ratimayo xukum aan nidhaahno xukumkaa caamkaa ayuu markii hore kuba yimi markii dambe istitahni yimina kan baa deeta soo saaro xukumkii caamka waa ka baxay oo xukumkii caamka maba laha misaalkaasi nooga noqonayee haddii bal aynu uu yidhaaho shaksiba lahu calaya casharatu alaaf misaalkii horun baan kuba noqday ilaa hawban eeg toban kun buu igu leeyo waa lacagba tobankii farangaadba ka soo qaad muxuu ka soo reebay maruu ka soo reebay maradu jinsigii dee mustahnaa minhuga maaha waa jinsi labaad waa wax kale weeyaan waana kan ka soo reebay waxaanay ahayd dee waxaan uu qiranayo ee isagii lagu leeyahay ayuu leeyahay qaybtaasi kuma jirto oo qaybtaas iyada intaa iguma laho waxbuu kaba soo reebay qolooyin kale dee noocu haddii uu jinsigii mustasnaa minhugaba aanu ahayn istisnahaasi baatil buu noqonayaa wax ka soo qaad ma laha waxay noqonaysaa un xukum ahaan marka la eegayo ruuxii tobankii kunun in lagu wada yeesho oo kalaamkiina waa dhan yahay tanna wuxuu noqotay kalaam laaqiya ayay noqotay waana sida xanaabiladoo kale iyo qowlkoodii ama qowlkooda badan ama qolooyin kale tan sugaya arrintu maxay noqonaysaa kalaamkii waa kalaam saxiixuu noqday waa bannaan yahay waa iska dee kalaamkaa maqbuulkuu noqday istisii kol haddii taas la tasxiixiyana waxay ka dhigan tahay wixii kalaamkiisaa hore uu shamliyey ayaa wax ka mida hadalkan lagu saarayaa oo xukumkii ah in lagu leeyeeyo dee qirashadiibaa ka baxaysa markaase loo saarayaa maxay noqon maradii ama dee wixii kale aan dee jinsigii wixii mustastaaminga ahayn qiimihiisiiba ka hadhi oo macnaha ujeeddadu intaa qiimaheed ayaa ka baxaysa oo wixii kaa qiimo u noqdo sawbka ama kitaabka ama waxaa kaleen mustataaminuga la jinsiga ahayn qiimihiisii baa laga ridayaa intii uu qiranayey markaa intii hadhay ayaa lagu yeelanayaayoo bal markaa taas bay noqonaysaa in mustataaminugii ama imsasuu aanu la jinsiba noqon mustataaminugii ee markaa tasxiixa la tasxiixaya taas bay noqon waana hadalkan inta uga jeedo wayajuusu waa bannaan yahay oo waxa bannaan alistihnaau in wax laga soo reebo min aljinsi kaas baana asala oo mustanahu mustanaha minhuga la jinsi yahay wa min hayrihi wa min hayri اljinsi jinsiga kayrkii in wax laga soo reebaana way bannaan tahay waana taa aan sheegnayba bal istinihii kolley kalaamkiisii in ka mida weeyaane halkaasu aynu kaga baxnay ashardu shardigii waa mukhasiskii labaad shardigii shardiga halkan astan marka horeba soo sheegnay waa shardiga luqawiga ah oo waa marka shay dee ama wax ayaa wax kale lagu xidhayaa iyadoo la isugu xidhayo intii shardiyada ahayd iyo akhawaadkeedii ama dee waxyaalihii kale adawaadkii kale la midkaa mid ka mida oo bal matalan hadduu shaksigu yidhaa xagga hoosena misaalku waa idinku yaalaayeen in zurtanii akramtuka haddaad isoo siyaarato waan ku xurmayn oo waan ku karaamayn iminka maxaa meeshii jira ikraamkii shaksigani ama ruuxan hadlaya ruuxan uu la hadlaya maamuusi lahaa ow karaamayn lahaa muxuu ku xidhan yahay siyaaro uu soo siyaarto waa hadduu u yimaado uun hadduu soo siyaartee maaha haddii kale dee cidna waa tan ay taallo adaadii shardiyada ay taallo markaa wuxuu noqonayaa marka siyaarada la helo ayaa ikraamkiina la helayaa bal markaa taas waa shardiga luqawiga amaa dee markaynu leedahay salaadii waxa u shardiya dahaaro waxa u shardiya taas ee laguna tacriifiya shardigu waa waxa isaga dee waana shardiga hore ee inay usuul fiqigaba daf taasi waa halka hore markay ka hadlayaan khitaabka takliifiga iyo khitaabka wadciga khitaabkii wadciga ahaa ama axkaamtii wadciyada ahayd saxiix iyo faasidun baan kaba soo aragnay ee laakiin shardigii iyo sababtii iyo maanicii waxa weeyaan halkan kitaabka aada u mukhtasaro kamuu hadlin haddaba axkaamta wadciga shardigaa ku jira waxa weeye oo bal markaa in dee waa shardigaas in ay kuna tacriifiyaan waa waxa wujuudkiisa maya la-aantiisana dee wixii mashruudkaa in la waayo ama cadamkii ka laasimaya laakiin wujuudkiisa aanu ka laasimahayn wujuud iyo cadamtoona marka laega daata ahaantii aanu kaba laasimahayn waxna aan kaba soo sheegnay taas bal kaasi maka waxyaalahaasi maqsuud maaha ee waa shardigan luqawiga ah ee adawaaddii shardigana dee la adeegsanayo oo shay shay kale lagu xidhaya ay tahay haddaba kaasna muxuu ka mid yahay waxyaalihii khaas yeelaye wax ayuu ka mid yahay oo macnaa waxa weeyaan bal kalaamkii haddii ilaahay qowlkiisan xagga hooseba inooguba sugan walakum nisfu maa taraka aswaajukum dhaxal markay noqoto ragow waxa idinka idiin sugnaaday haweenkii aa qabteen wixii ay ka tegeenee xoolo ahaa kala badhkii kalaamkii haddii taa lagu daayo saasun uu ahaado ama nasku uu ahaado waxay keeni lahayd sawjkani sawjadiisu hadday ka horrayso xoolihii ay ka tagtay iyadoon wax kale la eegin ama carruur ha yeelata ama yaana yeelanina inuu kala badh qaato laakiin shardi kalaamkii la socdaaba jira ama naskii oo mutasila in lam yakun lahunna walad waa intina waa shardiya goormaa taasi ay idiin sugnaatay waa haddii aanay wax carruura oy ka tegeen ama idinka ha idiin dhaleen ha idiin dhasho ama nin kale ha u dhashay aanay jirin iminka shardigiini uu khaas yeelay kalaamkii halkii ay ahayd zawjku inuu dhaxlo haweenaydiisa uu ku dhaxlo nisfinimo ama niska baalkeeda barhkii qaato ama awlaadi ha jirta ama ayaani jirin waa axwaal si kastaba kol haddii ay dhimataba inuu intaa qaato kalaamkii hore markuu ahaa shardigan la socdee mutasilkii muxuu keenay labada xaalo ee ama dee waxa weeyaan mid ahaan buu khaas yeelay oo uu ku khaas yeelay xukunkaa hore waa haddaanay awlaad lahayne hadday awlaaduun jirto nin kaleba ha u dhashee dee rubuc buu qaadanayaa nisfi ma qaadanayo shardigan baa keenay takhsiiska caynkaasa bal haddaba shardigu kaa weeye wa shardu haddaba shardigii bal axkaamtiisiiba wax ka miday noo sheegayaan yajuusu waa bannaan yahay an yata'akhara inuu ka dambeeyo can ilmashruudi wixii uu shardiga u ahaa inuu ka dambeeyo way bannaan tahay wayajuusu waxaa kaloo bannaan an yataqadama inuu ka horeeyo cala almashruudi wixii isaga dee shardiga u ahaa ee mashruudkaa uu kaba horeeyo taasi way bannaantay oo bal misaalkaa hore dee in lam yakun lahunna waladun shardigu waa dambeeyaa oo mashruudkiibaa ka horeeya waana wixii la khaas yeelaya mashruudkani maanta walakum nisfu maa taraka aswaajukum maxaa kaloo bannaan in marka hore shardiga la sheego mashruudkiina dambeeyo qur-aankaabay noogu sugantahay misaalkana isagaa xagga hoose kuba dhigtay wain kunna ulaati xamlin waa shardigii dumarku hadday yihiin kuwa uur leh fa anfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna marka shardigii baaba wixii mashruudka uu ahaa kaba horeeyo waa taasoo wain kunna ulaati xamlin bal markaa labada xaalaba way bannaanta oo ujeeddadu hadduu horeeyo iyo hadduu dambeeyaba waa mukhasisaadka mutasilkaa ee keenaya markaas ee shardigaas in kalaamkii hore uu soo koobayaa wax markii hore hoos iman lahaa buu qeyb shardigani saarayaa oo xukunkii caamka uu kaba saarayaa oo imanka halkan oo kale haddaan wain kunna ulaati xamlin jirin waana dumarkii lala kala tegee dee la furay waxay ahaan lahayd ba markaas dee in la markaas aayaadka ama in dumarkii la nafaqeeyo oo kale imanka halkan haddii ay dee waxa weeyaan ay yihiin kuwa uur laha infaaqii lagu khaas yeelay haddii aanay uur lahayn markaa ruuxiina dee dalaaquna aanu rijciye ahayn markaa wax nafaqoy ku leedahay maba jirtaa meeshii imanaysa de waana suurooyinka qaarkood waa haween waana masalo de marka la ego adilo kale marka loo egayo waxyaalo ay dee khilaaf leeyihiin haddii bal ay tahay bal aanay lagaba dhimane ay tahay taa la furay oo kale aan baa-inada noqotay maxaa xukunkoodiiy sukna iyo nafaqa miyay wada leedahay mise midun bay leedahay oo kale mise midna maba laha say barhkood kuma tagaan adugu waxa weeye uun imanka shardigu hadduu horeeyo hadduu dambeeyaba in waa mukhasis mashruudkiisna waa ka horeyn karaa kana dambeyn karaa asifatu sifadii sifadna waa taan soo sheegnay waa mukhasiskii saddexaad walow halkan sifada aanu sida kaas dee baxsiga u gaarka ahayne wuxuu raacinayaa iyada cibaaro yar unbaabu raacin ama dee waa kaa dhigtay ee mudlaqiyo muqayadkiibuu halkan oonu markii hore abwaabta uu tirinaya abwaabta usuulfiqigana aanu inoo tirin laakiin aan sheegnay dee halka uu kuba kaaftoomay oo deynu caamkan marka la eego in mudlaquna caamkii unbuu laba mid yahayoo ama uu shabahayaa dee kan muqayadkiina kan khaaska ayuu shabahayaayoo ama uu dee xaggaas bay kala dee uu kagaba dhow yahay oo sanbu axkaamtoodina dee waaba tan in waaba kan takhsiiska wada keenayaan ama xukumkii idlaaq ahaan loogu camal fallaa ama caam ahaan loogu camal fallaaba marka takhsiisku yimaado ama taqyiidka yimaado in martalan qeydkii uu yimaado waxa weeyaan soo koomayo waxyaala lagaba saaraya bal waa umuurahaas wuxuu imaka halkan isagoon markaa hore soo dhigan cunwaan gaarana uba dhigan imaka halkan inooguba raacinayo bal markaa sifada haddaba sidan markii horeba soo sheegnay waa wax alla wixii laga fahmayo ee kutusaya macno iyo wasfi ruux dee bal markaa caamkan afraaddiisa ama dee fardi leeyahayba ka soo qaad ama afraadda caamka barhkood ay leeyihiin oo hadday nacti tahay oo kale haddii xataa beddelkii oo kale xaalkii darfigii iyada halkan qaybtan sifada ayay raaciyaan mukhasiskeeda ayay raaciyaan bal matalan haddii aan idhaaho oo bal matalan kalaamkaygu yahay akrimi daaliba oo kale daalibka maamuus oo xurmeeyo karaamee hadalkani waa hadal caam ah ruux kastoo daaliba oo wasfigaa lagaba helay ama dalab dalabnimada iyo dalab cilmi ayaa markaa uu keenayaa in la maamuuso laakiin haddii aan hadalkii raaciyo sifo oon idhaaho akrimi daaliba almujtahida daalibka isagu mujtahidkaa maamuusoo xurmee maxay noqon almujtahida oo maanta sifa ah welibana waana nactigii caadi naxwada ahaa kan iyo kale waxay khaas kalaamkii markii hore daalib kasta iyo wax alla wixii lafdan u suubada gaadhayay ee shamlinayay ayay soo koobtoo ciddii ikraar la doonayay in la karaameeyo wax lagu koobay oo kalaamkii uu markaa ku koobmay kii mujtahida ku dadaalaya dalabkiisaa ku dadaalaya kii aan mujtahid ahayn baa baxay taas weeye macnaha takhsiisku oo hadalkii markii hore dee cumuumkiisa lafdigani wax alla wixii u suubanayo oo dhanba ku wada dhacayay marka sifa ay timaado ee sifo la raaciyo sifadaasi ama nactigii haba noqoto ama xaalo haba noqoto bal matalan ama waxyaalaha kale dee iyada halkan la baabkaa haba noqotee macnihii qeyb kaba ama ciddii lafdigaasi shamlinaya qeyb ka mida la saaraya xukumkiina qeyb ahaanunbaa lagu koobayaa taas weeye macnahan takhsiis inay sifadu wax khaas yeelayso oo xukumkii caamka ahaa ayay afraaddiisii qeyb ka mida uun ku koobaysaa qeybna way kaba saaraysaa sidaa labadii horeynu soo maray bal kaas weeye haddaba sifadu dee kolley qeydkana waa sifada qeybteedii ama sifadii unbaabu kaba mid yahay sidaasuu imika halkan inooguba sheego muxuu idhi waalmuqayadu wixii la qayday bisifati sifo lagu qayday sifadii takhsiis bay keentay markaa sifo wixii lagu qayday yuxmalu waa la xambaarayaa calayhi kaa qaydka leh ee sifada lagu qayday ayaa waxaa lagu xambaarayaa almutlaqu kii aan qaydkaa lahayn een sifadaa lahayn ee laakiin dee xukmi ay wadaagsadeen laba shay oon isku mid ahayn oon isku xukunba ahayn sabab iyo xukuntoona aanay kaba dhaxayn layskuma qaydayo ee waa waxbaa wax calaaqa ka dhaxaysa waxan waa wax xukun bay wada leeyihiin meella waxa yimi iyadoo mudlaqa ayuu timi sida misaalkaan arki doona meella iyadoy qeyd leedahay kii mudlaqa ahaana kan muqayadkaa lagu xambaaraya waaba kan misaalkii muxuu ihi kan raqabatay raqabadiiba weeye quyidatu waxaa lagu qayday biliimaani iimaan baa lagu qayday fii bacdi almawaadici meelaha barhkood iimaan baa lagu qayday nusuusta wa udliqat waa la idlaaqay oo qeydkii iimaanka waa laga idlaaqay raqabo unbaaba la yidhi fii bacdi almawaadici meelaha barhkood oo meelaha la qayday ee waxa weeyaan lagu qayday iimaan markay qatli ama dil khada'i uu dhaco kafaarada dilkaasi leeyahay een hadda diyadii iyo magti ahayna ruuxii dilkani kaba dhacee si khadaa ugaba dhacay laga doonayo maxaa kaba mid ah fa taxriiru raqabati mu'mina qoor mu'mino ah waa addoon ruux addoonoo mu'mina in la xoreeyo iyadoo diyada reerkoodii la siinayo taa la xoreeyo haddii la waayaa labada bilood soomkooda uu imanaya bal markaa halkan markay kafaaratlqatri ay tahay raqabada la xoraynayo waxay ku qaydantahay inay mu'mino tahay iimaan baa lagu qayday meelaha qaarkoodna raqabo in la xoreeyun baaba la yidhi la sheego naski kuba yimi laakiin iimaan lamaba socon oo waxaaba kaba mida dee dihaarkii suuratu lmujaadila ruuxa ninkaa yidhi haweenadiisii ee hooyaday oo kalaabad igabatay kuba yidhi oo kale oo hadal iyagu dembi weyna oo waynahum la yaquuluuna munkara min alqowli wazuura bal markaa taasoo kale ayaa maxay ahayd fa taxriiru raqabati min qabli an yatamaasa waa kafaaradii waa inuu qoor xoreeyo intaanay weli kulmin halkan raqabada suuratu lmujaadila inna lamay socon fa taxriiru raqabati mu'mina mudlaq bay ahayd oo qoor in la xoreeyo idlaaqeeda haddaan eegno muxuu keenayey hadday raqabadaasi gaal tahay iyo hadday mu'min tahayba in kafaaradii ay ugu taam noqoto ruuxay uguba xasisho in xataa xadiidkii iyadana ninku haweenadiisa hadduu taga rabadaan oo uu saa soomkiisii ku buriyo ku fasahaadiyo ee qoor xoraynteedii rasuulku tilmaamay iyadna qeydka may lahayn marka waa taas tuu sheegayaayoo meelaha qaarkoodna qeyd baa la socday qeyd kii imaan meelaha qaarkoodna qeydku lama socon maxaa laga yeelaya haddaba taas wuxuu ihi markaa sheekhu fa yuxmalu waa la xambaarayaa almutlaqu mutlaqii baa la xambaari cala almuqayadi kii qeydka lahaa baa lagu xambaari oo waxa weeyaan meeshan xukun keliya ka wada dhexeeya walow sababtu ay mukhtalif tahay mid sababti waa dil mid sababti waxaba weeyaanba dee waaba dihaar mid sababti waa haween dee soomkii oo jimaac lagu fasahaadiyey sababtu way kala duwantahe laakiin xukumku muxuu yahay dhammaan waa qoor la xoreeyo taxriiru raqaba weeyaano xukumkaa keliya ayaa ka wada dhexeeya xukumkii waa mid kol haddii xukunkii mid yahay oo halkanna iimaan lagu qayday dee meeshii kale aan iimaan lagu qaydinay xukunkoodii mid buu ahaayoo waxaa sababtay ka kala dunaatay raqaba in la xoreeyaa la doonaye qaydkiikaasi lahayd ayaan soo qaadaynaayoo kan mutlaqaan ku qaydaynaa marka muxuu noqon meelaha kale ee dihaara leh ee jamaacaas leh ee loo baahday addoon in la xoreeyoy kafaaro u noqotay addoontii waxay noqonaysaa addoon mu'mino ahun mid gaal ah ruuxii kafaaradii ugu taab noqon maysa ama uguma xasilayso taasba wey fayuxmalu lmutlaqu cala almuqayad balta waa inta yar ee koobanee kitaabkeenna uu qaadi karo ama aan kaba qaadi aan halkan ka sheegi karno waayo dee bal xamligaas markii sababtii ay ama ku kala duwanay sabab iyo xukm hadday isku mid yihin waa hadal daahira sababtii hadday kala duwantahay halkan oo kale sida amhiladan imika inoo taale xukumku mid yahay waa kasena yidhi maxaa kale jir haddii bal xukumku mukhtalifya kolley suurooyin dhowraa inoo soo baxaya laakiin insha allahu tacaala bilow baan joognaa kitaab yarna waan joognaa horta asaaska aan dabdino mutlaq iyo muqayad iyo sida laysugu xambaaro aan dabdino wixii markaa hadhow kaba ratimaye kasii farcoomaye qaybaa sida caamkiiyo mid kastaba dee qaybo ziyaadaha inooguba imane waqtigeedu man insha allahu tacaala laba sugaynaa waa taaway waudliqatu xataa imaka mutlaqii iyo dee inoomu tacriifintaas iyo wixii way inoo wada dambeeyaan waudliqat fii bacdi lmawaadic fayuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad mutlaqii baa lagu xambaari muqayadkii halkaa waxaan kaga baxnay mukhasiskee mutasilkaa baan kagaba baxnay sidaan aragnana mutasilku waa kalaamkii caamka ahaa ayuunbaa wixii khaas yeelayayna ay la socdaanoo kama soconee hadalkii unbaa mar keliya adigu dee caamkii iyo khaaskiiba ama mukhasiskiiba nas keliyay ku wada jiraan kii mutasilkaabuu inoo bilaabaya wuxuu yihi almukhasis almunfasil munfasilkaa baan ujeedaa marka wuxuu yihi isagu markaa eeg waxay kala noqonayaan kan imakaan hayno caamkii nas buu kuba yimi waxa khaas yeelayaana waa nas kale isaga lama socdee nas kale oo isaga ka gooniya hataa kolkol dee hadduu qur'aan yahay aan qur'aanba ahayne xadiisba ah ayaa uu ku imanayaa wixii khaas yeelayay bal afraaddiisan badan ee cibaaradani ay u wada suubatee ee wada shamlinayso qayb ka mida markaa xukumkii laga saarayo oo la leeyahay la xukumu maaha intii kale marka wuxuuhi waayajuusu waxa bannaan تksiص الkitaabi kitaabkii in la khaas yeelo bilkitaabi kitaab oo macnaa naskii caamka ahaa ee qur'aanka kuba yimi in la khaas yeelo oo nas kaloo qur'aana lagu khaas yeelo taasi way bannaan tahay wa taksiiص اlkitaabi kitaabka khaas yeelkiisa la khaas yeelo macnaha ujeedadu waa naskii caamka ahaa ee qur'aanka kuba sugnaa in la khaas yeelo oo bisunati xadiis lagu khaas yeelo way bannaan tahay marka adigu waxa weeyaan kitaabkii ama naskii qur'aaniga ahaa ee caamkaa waa la khaas yeelaya mukhasis munfasiluu yeelanaya mukhasisa munfasil ku yeelanaya kol qur'aan buu noqon kol xadiis baabuu noqonayaa suu inoo soo wado waxaabuu noqonayaa qiyaas baabuu noqon karaa iyadna mukhasiska munfasilkee taa khaas yeelaya taasuu noqon karaa ijmaac buu noqonayaa bal taasi waa mid sunnana waa saas oo kaleo naskii caamka ahaa ee xadiidkii rasuulka kuba yimi sunno ahayd takhsiis baa ku iman kara munfasila mukhasiskaa isaga khaas yeelayaana wuxuu noqonayaa xadiid kale uu noqon aayad qur'aan ayaabuu noqonayaa qiyaas baa isagiina laguba khaas yeeli karaa bal markaa mukhasiskii munfasilka ahaa isagu dee waa qaybihii uu kaba imanayey ama si uu kuba imanayey barhkood misaaladana in kolley xagga dee sharaxna way kuba sugan tahay waxaan leenahayna horta bal aan dabdiga matniga dabdine bal ilaahay qowlkiisu yihi waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaata quruu dumarkii la furay waxay dee aanay ciddo ku jirayaan oo aanay guursan karin saddex qur'i quro ayaa timi waa saddex qur'i aayaddani bal marka la eego lafdiga qur'i isagu gaar buu inoogu imanayaaye almudallaqaat marka la eego dee waa ti aynu soo maray ismiga ama waxa weeyaan jamaaca ama inoo tilmaamaya uun dee jamac inoo tilmaamaya ama jamacii haddii alif iyo laam aan cahdiye ahayn leeyahay alif iyo laam aan cahdiye ahayn leeyahay inuu bal markaa uu yahay alfaada cumuumka uu ka mid yahay marka almudallaqaat maxay keeni haweeney kastoo la furay ama markaa ninka hays arkeenoo halala aqal galo ama mid inta meherun lagu xidhay markii dambe iyadoona ninkiisa arag la furay haba noqotee inay saddex marka la furo saddex qur'i ay tirsataa ma ay ciddo yeelato waa aayad markaa nas caamo weeye waana qur'aan waxaa kaloo qur'aanka ku sugan يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دودك مؤمنات رق مؤمنين تاو هذا دمر كمؤمنات كغورستان أو هدنا فرتان انت إذا أرق وحيد أي ترسنيا مباشرته marka aayaddan suuratu axsaab maxay inoo takhsiisisay waana aayad qur-aana uun naskii hore ee dee mudallaqaadki kuwii lala aqalgeliyo kuwii kaleba isagoo cumuumkiisa ku shamlinayay tan baa waxa la saaray kuwii aan lala aqalgelin marka iyagu waxay tirsanayaan maba jirto waa kitaabkii oo kitaabkii lagu khaas yeelay wa takhsiisu lkitaabi bisunna kitaabkii oo la khaas yeelo sunna lagu khaas yeelaana way ansaxaysaa ama way bannaan tahay taasna maxay noqon bal ilaahay wuxuu yihi markuu tiriyey dumarka aynaan guursan karin aynaan geyin ee xurrimat calaykum ummahaatukum ayaa ugu dambayn waxa kuba sugnaa wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum waxa xalaal idiin ah dadkaa laydiin tiriyey wixii ka dhaafsan ee markaa gadaashooda ayaa idiin xalaala dadkan aan laysu geyn karin ee inta uu ruuxu aanu guursan karin dee intaa ay ta kale ee iyada aan lala guursan karin wada joogaana waxa kagaba sugnaa qur-aanka wa an tajmacuu bayna alkhtayn laba walaalaa inay isu geysaana oo nikaax ku kulmisaana waa laydinkaba xarimay taasi markaa waxay keenaysay labadani hadday isu edda yihiin ama isu habaryar yihiin qur-aanka asal ahaan ma sheegin in la wada guursan karo rasuulkii ilaahay baa yidhi laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha wa calaa khaalatiha kuwii isu edooyinka ahaa ama isu eddada ahaa kuwii isu habaryarta ahaa iyagana nikaax laguma kulmin karo markaa naskii sunnaha ahaa ama xadiidkii ayaa wa uxilla lakum ma maadana waati aynu soo marray alfaadda cumuumka ay kaba mid tahay cumuumkaasna maxaa hoos imanayay kuwan oo kale ayaa hoos imanaya hoos keliyay u suubanayay naskii xadiidkii baa khaas yeelay taasna maxay noqotay qur-aankii oo caam kuba yimi ama naskiisu uu cumuum leeyahay in xadiid khaas yeelo afraaddiisii qayb kaba mida xukum kale ay yeeshaan oo xukumkii caamka lagaba saaro bal waa mihaalkii wa takhsiisu sunnati bilkitaab tanna waa jaanibkii kaleo in sunniin la khaas yeelo oo kitaab lagu khaas yeelo macnaa naskii xadiidka ahaa ayaa caam ah cumuum buu leeyahay maxaa yimi nas qur-aana ayaa yimi oo isagii khaas yeelaya oo dadkii ama wixii uu shamlinaya naskaasi kaba soo saaraya xadiidka umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allahu ama xataa yashhadu an laa ilaha illa allah anii muxamedun rasul anii muxamedun rasuulullah xadiidkaas oo kale dee waxa alla wixii dadkii waxa lay faray inaan la dagaalamo ilaahay ka islaamayaan marka waxay noqonaysaa hadduu ehlu kitaab iyo hadduu keyrkoodba yahayba xukumka u yaala in lala dagaalamo weeye haddii awooddii loo leeyahay ilaa ay islaamnimo ka soo galaan qur-aankana suuratu tawba maxaa kuba sugan qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi taa aayaddeedii ayaa waxaa kuba sugnaa kuwa ahlu kitaabka ah xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun ilaa ay jizyada ogolaanayaan oo deeshadooda xukumkii islaamka si guud ay u aqbalayaan oy jizye idin gudanayaan oo haddee ay aanay islaaminba laakiin ay jizye aqbalaan in dagaalkii lagaba daynaya qur-aankii kuba sugnaa ahlu kitaabka gaar ahaantii marka xadiidkii qeybtii ahlu kitaabka aayaddan baa saaraysa oo markaa sunnihii baa caam ahaa naskii qur-aanka oo ka khaasan baa yima ama wax saaraya oo mukhasis ah wa takhsiisu sunnati bisunna sunni in la khaas yeelo oo sunno lagu khaas yeelo taasna aad ba waaba dee wax iska macruufo bal xadiid صaxiixayn fii ma sakati samaa اlcushur wixii roob ku baxa ee waxyaalahan sida hadhuurka iyo waxaa la beerta azurida ama dee timaartii wixii sika ay kaba baxaysay toban meelood meel ahaan baa laga bixinaya laftiguna maadu cumuum bay ahayd saynu kuba soo maray marka wuxuu hadduu yar yahay hadduu badan yahayba kol haddii waa inay dee sika ay kaba baxaysa xadiidka uu keenaya waana bukhaari iyo muslim xadiid kalean rasuulka ku yihi laysa fiima duuna khamsati awsuqin sadaqa shan awsuq wixii ka yar ee ruuxa u baxa zake lagu leeyahy ma jirto marka taa horena shantii awsuq iyo wixii ka yarayd iyo wixii ka badnayd bay kuba dhacaysay xadiidkan baa xadiidkii kala khaas yeelay marka wixii sama roobka kuba baxa ee shan awsuq ka yar zake ma jirto xadiidka labadii xadiid markaan sugayna macnahaasi noo soo baxaya bal markaa taasna waa sunno sunno lagu khaas yeelay marka wuxuu yihi masalada ka saddexaad ama dhowdee masale kale wa takhsiisu nudqi bilqiyaas maxaa kaloo bannaan nudqigu waa isaga inoo sheegayo waa wixii naska ahaa ee manduuq ahaa ee qur-aan lahaa ama xadiid in la khaas yeelo bilqiyaas qiyaas lagu khaas yeelo wanacni waxaan ula jeednaa isaga nudqigii wuu inoo sii fasiraya binudqi nudqiga waxaan ula jeednaa qowl allahi subxaanahu watacaala wa qowl rasuuli sala allahu calayh wasalam baan ulaba jeednaa bal markaa tana maxay tahay waa nas baa yimi waa qur-aan ama xadiid cumuum buu leeyo waaba nas caam ah maxaa la khaas yeelayaa oo lagu khaas yeelaya mukhasiskana muxuu noqday qiyaas baa mukhasiskana uu noqday bal taasi horta qiyaasku dee waana adilada sharciga sidaan uguma tegi doono laakiin qiyaasku kolley waxa weeyaan wax faraca oo dee xukunkiisii markii hore aynaan ogeyn ayaa asal kale oo aan qiyaas ku sugnaaneen nas ama daliil dee kale oo saa dee naska uguba sugnaaday xukunkiisu ku sugnaaday ayaan uga qiyaas qaadanaynaa xukunkii asalku lahaana faracii baan usoo gudbinaynaa dee cillo ka dhaxaysay wadaagsadeen daraaddeed bal markaa kolley qiyaasku mustanad buu leeyahy wuxuu cuskanayaa jirtaa waana naskan asalka wax la maqisu caleyhiga uu kuba sugnaaday kaas baa mustanadkiisa iminka halkan markaa maxay noqon kolley markaa qiyaaskii dhab ahaan waxa wax inoo khaas yeelayaa waa naska asalku leeyahay inoo khaas ye way boqol ulood in lagu dhufto sanadna la fogeeyo oo la masaafuriyo halkii ay joogeen xadiidkaasi muxuu keenayey kii xorta ahaa iyo kii addoonka ahaaba in xukunkaasi ka dhaxeeyo oo boqolka ulood lagu dhufanayo bal markaa sanadiina la fogeynayo waxaana jirta oo qur-aanka naskiisa inooguba sugan markay dumarka tahay bay noqotay iman fain atayna bifaaxishatan facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min cadaab waa dumarkaa iimaad ee addoomay hadday faaxisho la yimaadaan dumarka kale xaraa'irta ah waxa korkooda ee xadda iyaga la markaa lagu oogayo barhkeed baa korkooda ahoo qur-aanka naskiisay noogu sugnaatay markay dumarnimo noqoto iyo addoonnimo inay haweeneed xorada xaddeedii kale barhkeed lagu xadayo laakiin addoon meeshii ma jiraan oo naskii addoon kuma imanaya dumar baa laga hadlayay marka waxaana jirta dee addoon iyo addoon addoon iyo addoonna wax faariqo u dhexeeyaa ma jirto qiyaaskiiyo cadamulfaariq ama nafyulfaariq baa meeshii yimi halkan baa qiyaaska yimiyo naskii qur-aanka ha me naskii xadiidka ha wax waa addoonkii inde ama xorba boqol ulood laguba dhufto addoontii nas baa saaray addoonkiina meeshii nas saaray maba jirto laakiin wax faariqo u dhexeeya addoonka iyo addoonta ma jiro addoonkii maxaan uga qiyaas qaadanaynaa addoontii aynu naskeeda hayna aan uga qiyaas qaadanaynaa marka qiyaaskaas baan xadiidkii ku khaas yeelaynaayoo bikrigan boqolka ulood lagu dhufanayaa waa kii xortaa baan odhanaynaa ee kii addoonka ah ma aha taas oo kale bal markaa eeg waxa weeyaan nas baynu haynaa laakiin naska cid buu khaas ku lahaa cid baa bal matalan uu kuba koobnaayo waa dumarkii ama dhedigaaye addoommaha ahaa kii labaana waa wax faariqo u dhexeeyaa ma jirto xagga axkaamta addoomaha waan uga qiyaas qaadanay qiyaaskaa dee ayaa dee ta keenay haddana in waxa weeyaan naskii kale ee caamkaa khaas yeelo bal markaa taas bay tahay oo matalan mithaalkeediiba nani nudqigana wuxuu uga jeedaa taasba weeye bal iminka halkan waxaan kaga baxnay mukhasiskii mutasilka ahaa iyo mukhasiskii munfasilka ahaa labadaba san aragnana xukun keliya ka wada dhexeeyo lafdigii u suubanayey dee waxa la wixii ama ku wada dhacayey keenayey wixii uu suubanayay oo dhan ee lafdigan lagu idlaaqi jiray haddii xukum yimaadana xukumkaasi intaasoo dhanba uu ka wada dhexeeyey wixii lafdigaasi uga suubanayey haddaad mukhasis mutasila u helo iyo haddaad mukhasis munfasila u helaba ee waxay afraadiisii qeyb ka mida ayaa xukumkii caamka uu laga saarayaayo bal markaa lagaga saarayaana takhsiiskan takhsiiskii markaa arrintiisu waata kolleyna aada buu muhim ugu yahay caamka iyo khaaska iyo mudlaqa iyo muqayadka iyo fahamkooda iyo garashadoodu xagga istinbaadkii adilada iyo istismaarkoodii waayo waxyaalahan cumuumaadka inta badan takhsiis baa ku yimaada ruux hadduu caamkan iskaga camal falo isagoon takhsiiskii laba eegin oon laba fahminna dee wuxuu ku dhacayaa khida aada iyo aada u waaweyn oo de bal markaasoo dee aan shareecadii kaba mid ahayn ayuu kuba dhacayaayo bal markaa kolley abwaabta aan kuba jirnaa oo abwaabaha iyaguba ugu ahamsan xagga marka leega alfaadda iyo dalaalaadkooda iyo macaanida kaba ratibanta dee aada iyo aadna ruux kasta oo ama dee waxa weyaan cilmigan shareicadii kuba dhex jira doonaya daliil inuu fahmo nas qur'aan iyo nas xadiisa uuba baahan yahay ay tahay bal in aada aan u dabdabnino kolley casharkuu iska yaryaraan doonaa dhib ma laha matnigoynu dabdinaa ta kaleu inoo anfacaya waxaay horeba u yidhaaheenba dee man xafida almutuuna xaasa alfunuun bay yidhahan waa made wax macruufa oo ninka matniga dabdiya ninkaasaa faniga barta bay yidhaahaano ama funuuntii kooban xafida almutuun marka inta matniga haddaad dabdiso waxalla wixii kale oo dhan baa salaanaanayo taas baa beryaha horena culimadu ama inta yaryariin markaay malcaamada kala baxaan bay kutubtan mutuuntaa la xafidsiin jiray iyagoon sheekhadiiba uga tegin kitaabkii uu xifdisan yahay oo la xifdisiiyo dee xifdi aaliya uu xifdiyey ayaa markii dambe horta marka hore waxay cardi yidhaahaan baaba dhacaysay in lagaba dhagaysto la yidhaha carada maxfuudahu calaa fulan oo kale kitaab fulan dabadeedna sharaxii baa imanayaiyo diraasadii taas wixina waa wuxuu sugan uu hayo masaladii loo sheegayna markuu matnigii dabdiyo xifdisan yahayna dee waxa weeyaan wixii kalena dhibyaraan buu ku xafidaya kuna fahmaya kuna isticaabayaayo marka kolley mutunta dabdinteedu aad bay daruuri bay u tahayba bal maya waa waxaan laga maarmaan bay u tahay faniga fahamkiisii marka dhib mala casharku hadduu yaraado laakiin muhimku waxa weeye anun waa dee wax laga yaaba intaas waxay dhibaysaa qoriinka cajirada alun bay dhibaysaaye ciddii kale ma dhibayso waa dantiise bal marka waxa weeye oo de iyagu waxay jeclaan lahay in mudo cashar ku koobto la laqbeeyo un si cajirada u yaraadaan almuhim faqad aan dabdino casharku haba yaraado dhib ma laha kolley waqti maaba la iska hesa allah subxana wa tacala caleyh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المجمل والمبين mujmalkii iyo mubayankii ayaa mabxadkoodii iyo fasalkoodii kan yahay waxa aduu weli waxaa inoo socda un waxyaalii marka leega alfaada macaanidooda iyo dalaalaadkooda ahaa ayaa inoo socotaa ama ku tacalluqsanaa ka halkanna wuxuu inooga sheegayaa ama inoogu imanaya balmujmalka iyo waxa uu yahay dee xukunkiisana inagaa raacin doona haddii a la yidhaaho mubayankuna kolley waa muqaabilkii ee waa kan cunwaanka dhigtay waxaa kaloo ku sugan intan sadaradan saddexdan aragna ama afarta ah iyadana annas waxaa iyada marka la eego usuul la joogo ay kuba idlaaqaan oo isaguna ah uun alfaada dalaalaadkooda kaba mid ah iyo macaanida iyo waxa weeyaan dee alfaada laga qaadanayo ee laga faa'iidaysanayo ka wuxuu yihi sheekhi matniga lahaa raximahu llahu tacaala walmujmalu mujmalku maftaqara wixii maa lafdi weeye iftaqara uba u baahan oo u baahanaya ilalbayaani caddayn la caddeeyo taas oo bayaanka halkani bimacnaa tabyiin weeye caddayn la caddeeyo oo wixii looga jeeday la sheego taas u baahanaya xagga fahamkiis kaas baa mujmal lagu magacaabaa mujmalkii bal waa tacriifyadii ay kuba tacriifiyeen mid kama mid ah oo waxa weeyaanuun waa lafdiga ama cibaarada macnaheedan ay leedahay aan haddaan caddayn loo helin sheegitaankaas iyo maqalkaa la maqlayo aan lagu fahmayn wixii looga jeeday wixii bal markaa macnaheedu ah kolleyna ijmaalku dee asbaabuu yeelanaya asbaabaha waxaa kaba mid ah lafdigan ayaaba wuxuu yahay lafdi mushtaragoo laba macno ka dhexeeya labadaa macno ka dhexeeyana midkood raajix ma aha mid kastaba waa lagu idlaaqaa isagoo lagu yaqaano si isleeg baa labadii loogu idlaaqaa marka haddaba kalaamkii yimaado ama cibaaradii ay timaado cibaaradaasna ay laba macno leedahay iyo wax ka badan oon kala raajix ahayna si keliya loo wada isticmaalo taasi waxay dee keenaysaa kii loo jeeday lama garanayo ma macno ixtimaalkanba mise ixtimaalkanba wuxuu markaa u baahanayaa in la fasiro la caddeeyo oo kii loo jeeday ee kalaamkan loola jeeday daliil kale oo loo helo khaarijiya ama qariino kaloo inoo caddaynayso dee bal markaa inoo fasiraysa kaas baa mujmal lagu magacaabaa walbayaanu bayaankina deynay wuxuu yihi waa waxa u baahan caddayn la caddeeyo caddaynta halkanna waxay noqonaysaa ikhraaju shay shaygii oo laga saaro oo laga bixiyo min xayizi alishkaali ishkaal wuxuu yahay wax mushkila waxaan macnihiisii ama muraadkiisii markaas iyo wixii aan la garanahayn oo ishkaalka xayiska macnaa waa xaaladii iyo sifadeed ama nidaaqii ishkaalka in laga saaro oo ilaa xayisi tajalli duhuur iyo muuqasho xayiskii ama xaaladii iyo nidaaqii loo saaro taas baa bayaan la yidhaah marka bayaankuna wuxuu noqonayaa uun bal lafdiga aan macnihii iyo wixii looga jeeday aan la garan sababta loo garan waayeyna ijmaal baaba ku sugan ishtiraak baaba jiro laba macnuu ka wada dhexeeya kii halkan loo jeeday markaa lama garanayo dee qariinada ama daliilka caddaynaya ee wixii wixii looga jeeday caddaynaya ee bal markaase ina tusaya ee shaygii markaa mushkilka noqday ee dee ishkaalku uu kuba yimi ishkaalkii intuu ka saaro dee keen ka dhigaya wax la garta macnihiisii oo ujeeddadiisii la fahmo kaas baa isaguna bayaan la odhanayaa oo bayaanka halkan bacna tabyiin dee bal markaasna in taas weyn kolkol bayaanka waxay u isticmaalaan daliilkan dee qariinka nafti ama qariinada nafteed macnalmubayin bay u isticmaalaan kii wax caddaynaya waana waxa laba macno kolley iskuba dhow uun kii wax caddaynaya bal kaas baa bayaan lagu magacaabaa intaas buu ijmaalkii inooga sheegay dee kolleyna n waxa weeyaan un wixii ziyaado ana waa waxa inoo dambeeya haddii la yidhaaho ee bal mujmalkii haddaan mithaal keliya kaba soo qaadno lafdiga alqur'u alqur luqada carbeed laba macno ku yimaadaa duhrigan xaydka laga xaydka laga daahir noqday waa ama duhrigaa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa xaydka naftiisa luqadii taasuu ku yahay labadan macnona waa laba macnoo mid kastaba uu macruuf ku yahay oo haddii la eego ashcaartii carbeedna labadii macnoba lagaba helayo iyagoo ama dee taas luqadii carbeed loo wada isticmaalay marka ilaahay qowlkiisii subxaanahu watacaala waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaata quruu dumarka mudallaqaadkee la furay ee iyagu markaa aan dee ciddo leh weeye markaa ciddo leh bila aan ku ciddo tirsanayne ku ciddo tirsanaya dee bal waxa weeyaan bal markaa duhrigii ama xaydkii saddex quri ayay sugayaan oy ku ciddo tirsanayaan baa ilaahay yidhi qurcigina labada macnuu lahaa laftigii qurci maanta waa mujmal oo labadii macno ayuu ka dhexeeya ama waa mushtaraka laftiga ah oo labadii macnoba waa loo wada isticmaala midkood sida daahirka inoo soo socday inoo raajixoo layidhi laleeya kaasaa u badan oo kol hadduu kaasi u badan yahayna kaasaynu ku xambaaraynaa haddii aynaan helin wax jaanibka kale ku xambaarana meeshii ma jirto marka la muxuu noqonayaa lafdigan dee mushtaraga ee ishtiraagan lafdigii uu kuba yimi lafdi mujmaluu noqday wuxuu u baahan yahay markaa bayaan buu u baahan yahay in loo helo daliil ama qariino loo helo labada macno mid ahaan inoo dee waxa weeyaan meesha keenaysa oo kii kalena ka fogeynaysa ama ijmaalkii jiray inoo fasiraysa oo inoo caddaynaysa taa in la helaa loo baahan yahay ijmaalka halkan jira ama ishtiraaggaa laftiga jira waxay keentay a'immadii diintu ama a'immadii waaweynayd inay isku khilaafaan markaa halkan oo sida shaafici iyo maalik oo kale iyo qurciga bimacno duhri bay ku xambaareen marka iyaga agtooda saddex duhri baa lagu ciddo tirsanaya abu xaniife iyo axmediyana xayd bay kuba fasireen agtoodana haweenaydu saddex caado ama saddexda xayd xaydka naftiisay ku ciddo tirsanaysaa bal markaa maxaa keenay waa ishtiraagan laftigaa ama ijmaalka meesha jira oo dee qolo kastaaba qaraa-in iyo waxyaalo kaleoo adilo khaarijiya oo ay leeyihiin maanta halkan isagaa looga jeedaa iyagoon macnii kale inkirhayn ayay laba yimaadeen sababta khilaafkuna taasba weeye oo waxay isugu khilaafeenba arrinkaasaa keenay bal kaas baa waxaa lagu magacaabaa mujmal haddaba tacriifkiisii haddaan ogaanay xagga xukumkiisa lafdigu hadduu mujmal yahay ama cibaare mujmale ii timaado ijmaalku ama ishtiraagan ha kaba yimaado kolkol wixii iskaba cadoo laakiin aan la garanayn kayfiyadiisii sida markii salaada la waajibiyo oo kale kayfiyadeedii dee lama garanayn sida loo tukanayo ilaa jibriil yimina rasuulku muu garan ama kayfiyadeeda oon la garanayn ijmaalku ha kuba sugnaado ama qadarkiisa oon la garanayn sida zekada markii la waajibiyey inta laga bixinaya maalkii maalkii waa laga bixinaya waa zakaoo la garanaya laakiin qadarku intuu yahay oo taasna dee nusuustii kale ay caddaysay bal ijmaalku jaanibku markaa geesu kaba yimaadaba waxaa xukumku noqonayaa inaan dee daliil la-aan iyo wax kale oo inoo caddaynayo wixii looga jeeday oo markaa muraadkii aan kaba fahmayna haddaanay jirin inaan dee markaa lagu camal falin oo isagii wuxuu u baahan yahay xagga camalfalkii lagu camalfalila daliil fasira ama bayaan buu u baahanaya bayaankana waa kan inoo sheegay oo wuxuu u baahanaya laakiin intaan bayaanka la helin dee camalfalkii ma joogayo markaa taasi waa mujmalkii wannasu naskuna maa lafdi weeye laa yaxtamilu aan ixtimaalahayn ilaa macnan macno uun mooye waaxidan keliya macno keliya mooye wax kale aan ixtimaalayn oo mujmalku hadduu ahaa lafdi laba macno iyo wax ka badan si siman u wada ixtimaalayo labada ay uguba sugan yihiin kani isagu waxa weeye waa lafdi aan macnahaas macno keliya uun leh macno labaadba aan lahayn marka ixtimaal macno labaad xataa ixtimaal daciifa haba noqotee aanu meesha ku jirin taas baa nas lagu magacaabaa oo bal masalan ilaahay qowlkiisii ayaamaha ayaamo xajka oo laba soomayo arrin keentay loo soomayo tilka casharatun kaamila lafdigan casharatun kaamila kaamilana dee waaba dee sii adkayntii uni bal casharo keliya haddaan soo eegno tobanku dee sagaalna ma ixtimaalayaan oo cadad intaa ka yar ah cadad intaa ka badanna ma ixtimaalayaan macnaha ay kuba yimaadeen marka aan maqallay aan ka fahmayno kaasunbaaba waxa lagu magacayay yihiin oo uu kuba dhacayaa balka caynkaasana waa dalaaladiisna markaa waxay noqonaysaa dalaalo qadciya ay noqonaysaa kol haddii xaggii dalaalo ahaan dalaaladiisa iyo ixtimaalkumaba sugna waa dalaalo qadciya ah aan ta'wiil iyo ama wax kaloo lagu fasiriyo waxaasna meeshii maba taalo naskaas baa lagu magacaabaa waannasu maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan waqiila waxaa la yidhi waa tacriif labaad annasu maa lafdi weeye ta'wiiluhu tafsiirkiisu iyo waxaan dee bal markaa wixii looga jeeday xambaarkan aan kuba xambaarayna aan kuba fasiraynaa tansiiluhu dejintiisaa la soo dejiyey unuu yahay oo adugu dee cibaaradii hore aad bay u caddayd tanna macnaheedu waxa weeyaan un ta'wiilku halkan horta oo macnaa imaka waa xamluhu calaa macnaahu weeye xambaarka lagu xambaarayo macnihiisa ama fasiritaanka la fasirayo ayaa tansiilkiisa ahoo ujeeddadu isagii markaa uu soo dego lafdigaasi ama la maqlo maqalkaa la maqlay ama uu soo degay ayaa macnihiisii lagu fahmayaa uma baahno wax kale oo dee kuu caddeeyo uma baahnee maqalkaad maqashay ayaa wixii uu macnihiisu ahaa lagu fahmayaayoo waxaan bayaanba u baahnayn caddayn aan u baahnaynoo dejintiisa ama maqalkiisa iyo samaaciisa bimujaradi markaa samaaci ayaa macnihiisii lagu fahmayaa ta'wiilkiisii lagu fahmayaa kaas baa la yidhaah oo laguwa tacriifun ee laakiin macnihii horena aad buu kugu caddaaba bal kaasna waa laguba fasiray waa lagu tacriifiya aan ujeedaa lagu fasiray malihi wa huwa haddaba lafdigan annas mushtaqun waxaa laga soo qaatay laga soo dhambashay ishtiqaaqa halkana kolley waa ishtiqaaq iska deen ma aha ishtiqaaqii istilaax ahaan bal markaas ay u yaqaaneen waayo masarku isaga asala waxyaalaha kale ee mushtaqaadka isaga asal u ah imika halkana masarkii oo lafdigii asalkiisu masareye ayuu leeyahay waa wax lasoo qaatay oo laga soo qaatay ismi aalo oo isaga mushtaqaadkii masarka noqonaye xagga waa inay macno keliya ama dalaalo wada leeyihiin oo xagga macnaha duhuurkee ku wada sugan xagga ay ka wadaagsanayaan taas baa maqsuudku yahay wa huwa markaa lafdigan annas mushtaqun waxaa laga soo ishtiqaaqday laga soo dhambashay laga soo jeexday min minasati alcaruusi caruusadda minasadeeda ama meesha sare ee lagu fadhiisiiyo habeenkaa dee arooska si ay u muuqato oo loo arko wa huwa laf minasana laf dee markaas alkursiyu kursigaa lagu fadhiisanayo dee si loo muujiyo ay u muuqato taas baaba la yidhaha dee waa tan imikana minaso ama meelahaas dee waxa weeyaan dee laguba kulmayo cidda kolba hadal kale ama waxa weeyaan dee iyo dadkii doonaysa inay laba hadasho mimbarkii la isku taagayo maayo halkan ay sare ay soo fadhiistaan ee dadkii kale ay ugaba muuqanayaan ayaa imikaba ilaa waqtigeenan minasaba loo isticmaalaa waqtiga horena dee sariirta ama kursigaa lagu fadhiisinayo bal cidda arooska sida ay u muuqdaan dee waxa weeyaan ayaa minaso la odhanayay markaa minasada caruusku maxay tahay waa makaan murtafic oo rifca jirta annasuna xagga rutbadiisa iyo taa marka la eego iyo duhuurka uu muuqanayo dena iyagiiba waxa halkaa sare loogu fadhiisiya waa muuqashada ay muuqanaya si ay u muuqdaane naskana waa kan aan ixtimaal kala gelahayn waa kan macnihiisu cad yahay dalaalo keliya waa kan leh markaa duhuur baa jira iyo muuqasho iyo sarrayn baa jirto inta qadarka ka dhaxaynaysa ee imika ishtiqaaqana uu sheegay qadarkaa weeye xagga duhuurka iyo rifcada taas weeye minasana miinteedu miimteedu way kasirsan tahay oo ismi allo weeye bal naskiina kaas baa la yidhaha waxaa jirta dee kutubta ama welibaa dhici karta dee markan usuul aan la joogin cibaaro kaba badan oo fuqahadu ay aad naska ugu idlaaqaan oo la arkana waa dee waa cibaarada cilmigan usuul mooye meelaha kale marka la joogo inaga samaaceena ku badan oo macno labaad oo annasu leeyihin halkan aan maqsuud ahayno fuqahada waxay ku idlaaqaan lafdigan annas ay ku idlaaqaan wixii tilmaamaya ee ina tusaya xukun sharciya taas ama qur'aan haba noqdo ama xadiid haba noqdo oo macnaa dee daliilkan sharciga ah ee qur'aanka ah ama daliilkan sharciga ah ee sunna ah ee xukum sharciya aan kaba qaadanayno waatan la idhaha naskii baa saa kuba yimi naskaas saa caddaynaya markaa ama dalaaladiisu tan aan haynay qadciyada ah een ixtimaal kale ku sugnayn haba noqoto ama dalaaladiisaasi mid daahiro oo daahirka inoo dambeeya imikaba inoo soo socdeen arki doono dalaaladiisa ha noqotee kol haddii imika aayad qur'aan oo dee taas loo dariishanayo xukum sharciya uu yahay ama xadiid loo dariishanayo nas baa la yidhaha naskaas saa ku yimi oo bal taas taas waa fuqahadu in badan bay ku idlaaqa waana macno labaad laakiin usuulkaasi macnahan imika laynoo fasirayo maaha kii laynoo fasirayey waa kaa macnaha ama ixtimaal labaad baanay ku sugnay inay dalaaladiisu ay mid tahay mujmalkii haddaan soo nidhi isaga laguma camal falayo haddaan la fasirin oo wax caddaynaya aan la helin oo dee daliil kale ama qariino ah naskana xukumkiisu waxa weeye saa dalaaladiisu ay tahay dee wax meesha laga saari kara sina ma aha allahuma mid baa lagaga leexan karaa waa haddii naski yimaado oo la yidhaha naskan waa mansuukh oo waa la naskhay taa camal laguma camal falayo laakiin kol haddaan taasi jirin inay ixtimaal kale kuma jirto dalaaladiisna waa taa qadciyada ee naski un baa looga tegi karaa oo looga leexan karaa ta'wiil iyo in daahirkiisa laga kaxeeyo iyo ama san uu yahay iyo taasna asal ahaan maba aqbalayo naskana kolley xukumkiisu kaa weeye aلظaahiru wاlmu'awalu kolley isagaa waxaan filaya anigu sharaxan aan hayo ayaa ayadda qolooyinkan soo madbaciyey baa canaawinta dhigtay dee waa hadal wada socday inta badanna waa alfaado dee xaggan imika dalaaladooda ayay kaba hadlayaan iyo bal marka la eego dalaaladoodu say xagga u kala muuqasho badan tahay u kala waadixsan tahay dalaalo keliya wixii leeyahay ama uu yeelanayo laba ixtimaal iyo wax kaba badan oo waa kalaam wada socdo intaa dee jaanibkan afartan imika aan arkaynaa eeg markaa waxaan soo aragnay almujmalkii kan isagu fasirayn dee la fasiray ee cad baa mubayin la odhanaya haddii aan eegno qariinkan qariinadan ama daliilkan fasirayaana mubayinkii buu noqon oo kii wax caddaynaya ismu faacliya ismu mafcuul bal daahirkii iyo mu'awalkii waa ismu mafcuulka dambene ayuu mabxadkiisii kana yahay oo wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala waaldaahiru daahirku maxtamala waxa ixtimaalo weeye amaa lafdi weeye ixtimala ixtimaalaya amrayne laba amar waa laba macnoba axaduhumaa midkood adharu uu muuqasho badan yahay min alaakhari ka kale uu ka muuqasho badan yahay daahirkiina tacriifkiisu waa intan alfaadahanna kolle waxay nooga baahan yahin dabdin iyo inaan hagaag isaga dabdinno sidee bal markaa bal macnahooda iyo tacriifkooda aanay u dhicin inay dee iska keen galaan oo hadhow dee bal markaas axkaamtii iyo waxyaalihii kaba ratimayay ina labsi inoogaba galo daahirkii markaa wuxuu inoogu fasiray waa lafdi ka soo qaad ama cibaaro laba macnoy ixtimaalaysaa laba macno iyo wax ka badanba labadaa macnoy ixtimaalayso ee kana lagu fasiri kara kana lagu fasiri karo macnahana ay leedahay ama cibaaradu ama lafdigu uu leeyahay macnahan kalena uu leeyahay masina ee mid ahaanba marka la maqlo ka fahma dihniga dadka iyo fahamkooda u degdegaya marka hore laga fahmayaa macnaha labaadna kolley waa macno kale oo lafdiganba lagu idlaaqo uu leeyahay ee macnahan kalea ka muuqasho badan oo masiye iyo dheeraad ka leh kaa maxay noqonaysaa macnaha raajixa markaa wuxuu noqonayaa macno raajixa iyo macno marjuuxa ayuu wada leeyahay macnaha raajixa maxaa lagu magacaabayaa aldaahir waana kaa marka ugu horeeyee la maqlo horta dadka fahamkooda usoo degdegaya ruuxii markaa dee dihnigiisii kusoo dhacaya macnaha labaad ee marjuuxa ah ee uu leeyahay ixtimaalka labaadna waa ka lagu magacaabaya almu'awal oo macnaha labaad ee laga raajaxsan yahay ama ixtimaalka labaadna waa mu'awal markaa meeshii maxaan haynaa bal saddexdoodii horta haddaan dib ugu yar wada laabmo in annas wuxuu ahaa waa ka aan macno keliya uun mooye wax kale ixtimaalay nas buu noqday addaahirna muxuu noqday waa ka laba macno wada leh labadaa macno ama labadaa ixtimaal laakiin mid baa ka raajaxsan ka kale oo mid baa marka ugu horraysa kii lagaba fahmayey ama isagoo dee halka adigu kolley isticmaalka badan haba noqoto isagoo lafdigani xaqiiqadii ahaa haba noqoto waa ti aynu soo marrayna bal xaqiiqooyinka iyo waxyaalahaasiyo in laba macno wada leeyo kala raajaxsan arrinka sad- ka- almujmalla muxuu ahaa laba macnuu wada leeyayo wax ka badan ee laakiin waysima yid midkoodka kale kama raajaxsanaa marka waxay u baahan tahay haddaad dee mid ku fasiraysa inaad u hesho daliil ama qariino aad u hesho miduun iskagama fasiri kartid aanad wax raajax yeelayo macnihii labaad ka raajax yeelaya jirin aanad haysan amaa daahirkii waa kan oo labada macnay wada leey uu leey waxaan ixtimaalayaan mid ahaan baa ka kale ka raajaxsan marka eeg mujmalkii iyo daahirkii mid kastaa laba macnu leeyihiyo wax ka badanba ama wax ka badanba Eh, laakiin maxay ku kala duwan yihin midna labadan macno si islaag baa loogu idlaaqaa midkoodka kale kama raajaxsana taas baa deeta ijmaaliya in laga joogsado keenaysa midna labadiisa macne mid baa badan oo inta badan loo isticmaalaa ama raajixa markaa taasi maxay keenaysaa in kii layskaga camal falo haddii aadad daliil haysan ka kale kugu xambaaraya inaad ku camal fasho ama kaa keenaya aanad haysan in kaa la yskaba qaato isagu uma baahna dee ka joogsi iyo waxyaalo ee kii daahirkaaba asala in lagu camal falo haddaan wax macnaha kale xoogeynaya aan la helin ama ixtimaalka laga xoogeynaya bal nasku laakiin dalaalo keliyuu leeyahay markaa mujmalka haddaad ogaatay mubayinkiina garatay in daahirkiina waaba kan aan idhi waa labadan macnin baa ka raajixana daahir la odhanaya ka marjuuxaana muawal baa la odhanaya intaa weeye imahan inoo sheegay xukumkiisana kan dambe waan sheegaynaa waayo labada hore waan sheegnay xukumka waddaahiru maa lafdi weeye ixtimala ixtimaalaya amrayni laba amar laba macno ixtimaalaya oo laba macno axaduhumaa ama wax ka badanba axaduhumaa mid ahaani adharu uu muuqasho badan yahayoo min alaakhari ka kale uu ka muuqasho badan yahay oo haddaad tidhaah ra'aytu lyowma asadan maanta libaax baan arkay lafdiga asad laba macnuu leeyahay mid yahani waa dee xayawaankan muftariska waana macnii asalka ahaa midna waaba rajulka shujaac ah marka ugu horreeya kelimadii la maqlana maxaa dee dihnigii ku soo dhacaya ama fahamkii usoo degdegaya xayawaankii muftariska kaas baa daahira oo markaa xayawaanka muftariska oo macnaha daahirka ah in rajulka shujaacuna waa macnihii marjuuxaayo waa kaa mu'awalka la odhanayo taasba weeye marka maxay noqonaysaa xukumka daahirku uu yahay iyo dee xukumka mu'awalka oo wada socda ama daahirku dee waxaa macnahan raajixa ama daahirka ah waxaa looga tegi karaa waa daliil waa laga tegi karaa maanta waa ixtimaal labaad baa jirta ee waa in la helo wax jaanibkii kale ka dhigaysa wax raajixa qariino ama daliil dee muujinaya in waxaa loo jeedaa kalaamkan looga jeedaa macnaha kale yahay haddii taa la helo oo daliilka ama qariinadaa la helo walow macnaha hore ka daahirka haba ahaadee macnahan marjuuxa la qaadanaya lagu camal falaya isagaana noqonaya xagga macnaha kii daahirka ahaa noqonaya siduu imika sheekhuba yidhi oo wuxuu yidhi wayu'awalu waa la awilayaa addaahiru daahirkii bidaliili daliil marka eeg ma dhacayso un kalaamka daahirkiisii in laga tago daliil la-aan looga tago taasi ma dhacayso ee isaga dee naskigii de waaba gaarbe waxaan uga tegi karnaa daahirka kalaamka daliil baa inaga kaxayn kara haddii daliilkaan helana macnihii marjuuxaan qaadanay ayaaba muxuu noqonayaa wayusamaa waxaa lagu magacaabayaa macnihii marjuuxa ahaa ama mu'awalkii aldaahira bidaliili kii daahirkaah laakiin daliil buu daahir ku noqday qariina ayaa keentay ama daliil ayaa ro- xoog yeelay oo uu daahir kuba noqday kaasaa lagu magacaabi waaye bal markaa wayu'awalu daahiru bidaliil daahirkii waxaa lagu awilayaa oo macnaa macnihiisan dhow ee dihniga usoo degdegaya fahamka usoo degdegaya lagaga sarfinaya lagaga kaxaynaya bidaliili daliil kale oo la helay oo caddaynaya waxaa taa loo jeedaa inuu maanta aanu ahayn macnihii badnaa ee macnahan laga marjuuxa uu yahay wayusamaa haddii markaa ay dhacdo daahirkii in laga tago oo daliil looga tago oo macnihii marjuuxa ahaa ee ixtimaalka labaad ahaa la qaato macnaha labaad kol haddii daliil xoog yeelay isagii baa xaggii macnaha xoogaysanayo waxaa lagu magacaabi isagoo markii hore mu'awal ahaa addaahira daahirkii baa lagu magacaabay lakiin bidaliili daliil isaga daahirka ku ahaaye daliil ka dhigay ama dee de ixtimaalkan uu xoogeeyey ee macnaha muuqashada badan ama macnaha raajixa uu kaba dhigay bal saddexdoodii ama umuurihii xagga alfaadda halkaasaan kagaba baxayna khaasatan dalaalaadkii alfaaduna ee waxyaalaha marka tacaarud iyo waxyaalahaasoo dalaala alfaad ay jiraan iyo umuuro kale oo dee imo mooyaane qaybihii dee waxa weeyaan ay kaga hadlayeen alfaadda iyo dalaalaadkeeda inaasay imika horta bal inoogu dhammaan saddexan dambena dee saasunbaa u tartiibsanaysaa nuuno bal waa dee mujmalkiina waa kaa laba macno wada ixtimaalaya oo si istileeg u wada ixtimaalayo oon kala raajaxsanayn daliil la-aanna looguma camalfa yeelanayn ee bayaan baa kaa loo baahanayaa naskuna waa kaan macno kale iba ixtimaalayn isagana naski unbaa looga tegi karaa si macnahaas oo looga leexan karaa daahirkuna waa kaa laba macniyo wax ka badan ixtimaalaya laakiin kala raajaxsan asalkii camalka waxaa yeelanaya macnaha raajixa macnaha daahirkaa haddaan la helin daliil caddaynaya ama xoog yeelaya macnahan labaad ee marjuuxa ah haddii kaa la helo kii laba macnihii marjuuxaabaa addaahir bidaliil lagu magacaabi isagaana camalkii yeelan intaa weeye adugu bal khulaasadii xukunkoo kooban alafcaalu afcaashi afcaashi waa dee jamcu ficlin ficil dhammaantii looma wado ee waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisii taasba weeye sa dee inooba hadalkiisaba inooguba iman marka waxa weyan cilmigan usuulla ee alfaada ama iyo dalaalaadkooda dee xayiz weyn ama qaybnido ay qeyb weyn bay siiyaanoo aad bay ugu dheeraadaan oy ugaba hadlaan waxyaalaha kale lagaga hadlana waxaa kaba mida dee qur-aankii iyo umuurihii kuba tacalluqsanaayo isaguna qeyb kaba ah sunnaha rasuulkana salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isaga cilmigan usuulka waa lagaga hadlaa marka sunnaha rasuulkuna ee qowlkiisii iyo ficilkiisii